saxbihi ajmaciin ama bacd walaalayaal ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala nicmooyinka faraha badan ee uu ina siiyey ayuu alla subxaanahu watacaala ku mahadsan yahay nicmooyinkaas oo inaan tiro koobi karin siduu alla inoo sheegay subxaanahu watacaala wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha haddii aada inaad tirisaan isku daydaan nicmooyinka alle subxaana wa tacaala ma koobi kartaan marka nicmada ugu weynan haysanno ee alla ina siiye subxaana wa tacaala waa nicmada diinta ayadaana raasamaal ah oo ugu muhiimsan nicmooyinka alla subxaana wa tacaala uu adduunka inaga siiyey nicmooyinka rabbi ina siiye subxaana wa tacaala waxaa ka mid a caruurta oo siisma ilaahay subxaana wa tacaala taas oo dadka qaarna alla siiyo subxaana wa tacaala qaarna uusan siinin oo laga qadiyo cidda marka caruur la siiyey waa nicmo ilaahay ku gooni yeelay subxaana wa tacaala nicmo walbana waxay u baahan tahay in ilaahay looga mahad celiyo allihii bixiyey subxaana wa tacaala in looga mahad celiyo ayay u baahan tahay maxaa yeelay haddii nicmada iyo wanaagga iyo khayrka alla bixiyey subxaana wa tacaala laga mahad celiyo oo isaga lagu aqoonsado rabbi siduu inoo rabbi siduu inoo sheegay subxaana wa tacaala waa laynoo kordhinaya tii horena waa laynoo dayn siyaadana waa laynoogu daraya hadday dhacdo inaynu ka mahadnaqi weyno rabbi subxaana wa tacaala tii horena waa inaga qaadaya ciqaabna alla subxaana wa tacaala waa inoogu bedelaya wuxuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala lain shakartum la asiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddaad shukridaan ood mahadnaqdaan waan idiin kordhin baa leelay subxana wa tacaala haddiise aada nicmadii aada ku kufridaan oo abaallawayaal aada noqotaan oo rabbigii nicmada bixiya aada ku garan weydaan cadaabkaygu waa daran yahay buu rabbilahi subxana wa tacaala macnaha waan idin ciqaabi wey waan ciqaabi marka waxaad mudateen in laydin ciqaabo marka nicmooyinka faraha badan ee alla ina siiye subxaana wa tacaala inaan ka mahad celina ayaa waajib ah markaan ka mahad celinayno mahad celintu waxay u baahan tahay afka in alxamdu lilaahi laga dhaho qalbiga in laga mahad celiyo oo nicmadan loo aqoonsado allihii bixiyey subxaana wa tacaala adinka iyo xubnaha oo iyagana laga mahadnaqo oo nicmadii alla ku siiyey subxaana wa tacaala sidii isagu uu raalli ku yahay inaad u isticmaasho si uusan raalli ku ahayna inaad ka ilaaliso sidaa ayay mahadnaqu ku imaan karaa ilahi subxana wa tacala inaan u mahad celino oo nicmada uu ina siiyey iyo wanaagga uu ina siiyey inaynu uga mahad celino diintan marka ilaahi subxana wa tacala walaalayaal inoo soo dejiyey ina fahansiiyey ina waafajiyey inaga mid dhigay dadkeeda rumaysan iyo ehelkeeda allana subxaana wa tacaala uu ku mahadsan yahay waa diin wax walba inoo caddaysay wixii dan inoogu jirto faa'iide aan ka helayno manaafacaad aan ka gaadhayno iyo wixii dhib inooga imaanayo intaba alla subxaana wa tacaala wuu inoo kala dhigdhigay rasuulka sal alla alay wasalam wuu inoo sharxay wax kasta le marka laynoo sheegay mas-uuliyaadka iyo xilka ina saaran waajibaadka laynaga doonayo xuquuqda laynagu leeyahay cid walba ayaa macnaha loo caddeeyey oo loo sheegay allihii ina abuurtay subxaana wa tacaala maxaa xaqa uu nagu leeyahay maxaa mas-uuliyaad iyo takaaliif iyo xil uu ina saaray ilan ruux walba hawl buu ku maqan yahay ruux walba hawl buu ilahay u diray subxana wa tacala hawshaana waa hawl la weydiin doono lagala xisaabtami doono wey maalinta qiyaamada adduunyada ruux walba hawl uu ku maqan yahay oo loo diray oo loo xil saaray ayaa jirta rabbina subxaana wa tacaala uu ku ilaalinayo o ku fiirinaya bal inuu ka soo baxiyo in kaleeto marka yacni waajibaadka iyo mas-uuliyaadka iyo xilka iyo yacni wax kasta oo la doonayo inaan qabanno alla waa inoo caddeeyey subxaana wa tacaala walaalayaal marka carruurta oo mawduuca uu ku saabsan yahay hadal ku saabsan yahay ama fadhigeenu ku saabsan yahay oon jeclahay kelimaad koobkooban insha allahu tacala inaan idinka idhaahdo waa nicmo ilaahay bixiyey subxaana wa tacaala dadkana lagama wada simin oo lama wada siinin ciddii alle siiyey subxaana wa tacaala marka inay garato in ay in ay yihiin wax ilaahay subxaana wa tacaala ku siiyey isla markaa haddana imtixaan kugu ah oo jacayl lagu jecel yahay laguma siinin laakiin waxaa laguu siiyey bal waa lagugu imtixaanaya waxaa lagugu fiirinayaa bal carruurtan mas-uuliyaadkii iyo xilkii kaa saarnaa inaad ka soo baxdo iyo in aadan ka soo bixine aad ku fashilanto labadaasaa lagu eegaya tijaabaad ku jirtaa marka haddaad mooddo marka carruurta in laguu siiyey in lagu jecel yahay oo dadka lagaa doortay waa faham khalada wey faham khalada wey waxaa alla subxaana wa tacaala carruurta inoogu dhiibay imtixaan laynagu imtixaanayo waa nicmo haddana dhinaca kaleta waa imtixaan wey inamaa amwaalukum waawlaadukum fitna buu alla lehy subxana wa tacaala xool xoolihiinna iyo carruurtiinna waa imtixaan idinkaa laydinku imtixaanaya waa laydinku fiirinaya waa laydinku tijaabinaya waa laydinku ikhtibaaraya waxaa la fiirinaya bal qaabkaad u dhaqantaan taasaa alla subxaana wa tacala idinku fiirinaya dad badan baa carruurtooda daraaddood diinta ilahay uga tegey dad fara badan baa waajibaadkii carruurta ka saarnaa ku fashilmay dad fara badan baa macnaha waxa weye diinta barashadeedii uga tegay iyaga daraaddood dad fara badan baa macnaha waxa weyaan maaragtay khaldamay oo khaladaad iyo simbiraxa iyo ilduuf ku dhacay carruurtaada carruurtooda daraaddood bal qolyaha inaad noqoto iyo qolyihii qolyaha waajibkii alla saaray ee carruurta ka saaray ka soo baxay inaad noqoto labadaasaa lagugu eegayaa ee ma aha carruurta jacayl lagu jecel yahay in lagugu dhiibay diinta islaamku marka walaalayaal ee ilaahay subxaana wa tacaala inoo soo dejiyey waa diin aada uga dadaashay carruurta aad baa looga dadaalay waxaa lagu bixiyey dadaal aada u fara badan oo taqriiban ay yar tahay cid kaloo lagu bixiyey sidii loo ilaalin lahaa loo korin lahaa akhlaaqdooda loo dhowri lahaa wanaagooda looga shaqayn lahaa mustaqbalkooda dambe loo yacni loogu adeegi lahaa aakhiradooda iyo alla subxaana wa tacaala macnaha waxa weye siday u hagaajin lahaayeen xidhiidhkay la leeyihiin yacni aad bay diinta uga dadaashay aad bay diinta uga dadaashay dadaalka lagu bixiyey waxaad ka garan kartaan marka horeba intaynan dhalanin oo carruurta aynan adduunka imaaninba yaa meeshay imaan lahaayeen loo sii hagaajiyey waa loo sii falay beertii baa loo sii hagaajiyey gurigii baa loo sii hagaajiyey meeshay imaan lahaayeen baa laga sii shaqeeyey waxaa lagu talagalay ilmuhu markuu dhalanayo inuu ku dhasho guri aabbaha iyo hooyada joogaay labaduba ay dad akhlaaq leh wan wanaagsan allahooda yaqaana diin leh rabbigood subxaana wa tacaala ku xidhan in ay yihiin guri noocaasoo kalea ilmuhu inuu ku dhasho ayaa marka horeba la qorsheeyey oo loogu talagalay saas daraaddeed ayaa nebiga salawatullhi wasalaamu calayh ragga markii uu ragga guurdoonka ah ee inay guursadaan doonaya yuu nebigu sal lla lay waslam la taliyey wuxuu nebigu yuri sal lla lay waslam tasawaju lwaduud alwaluud fa innii mukaahirun bikum alumama yowma alqiyaama yacni guurka ahmiyadda ugu weyn iyo ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeyaan waa carruurta waa carruurta ahmiyadda ugu weyn ee guurka laga leeyahay guriga la dhisayo yacni xoolaha la bixinayo ninka iyo macnaha xaaska isu imaanaya hawsha dhan ee qabanqaabada ee dadweynaha ka qaybgalhayaan ee hawsha la qabanayo oo dhan ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeyaan waa carruurta wa nabigu sal lay wasalam wuxuu leeyahy waxaad guursataan haweenka yacni isjeclaysiinta badan ee dhalmada badan maxaa yeelay maalinta qiyaamada ummadaha kaleeto ayaan badnaantiina ugu faanaya badnaan faan macnaheedu waxa weeyaan ummadda nebiga sal lay wasalam badinteedu carruurtu inay badato wey macnaha badinta ummadda nabigana sal lay wasalam waa arrin aad iyo aad muhim u ah wey marka yani qasadka ugu weyne guurka laga leeyahay waa carruurta wey waxa kale oo dhan waxay uun jidka unbay imaanayaanoo taa unbay iska raacsan yihin matalan waxa weye labadii ruux inay isku ilaashadaan oo zinadii ay macnaha waxa weeye xumaantii inay iska ilaaliyaan yacni gurigan iyo martidiisa iyo dadkiisa iyo qaraabadiisa noloshaa degan ee meesha ka samaysmaysa raaxadaas waxyaalahaasoo dhan taa horay raacsan yihin waxa ka wada muhiimsan waxa weeyaan ee guriga loo dhisayo waa carruurta waay qasadka ugu weyn ee guurku waa carruurta way ahmiyadda marka islaamku siiyey baad ka garan kartaa marka walaalayaal carruurta jeclaanshahooda la jeclaada binu aadamka ilahi subxana wa tacala qalbigiisuu geliya carruurta inay jeclaadaan laakiin yacni dabeecaddaasi dabeecad ilahay inagu abuuray ha ahaato haddana waxaa la doonayaa carruur la dhalo oo keliyata faa'iido weyn ma sile laakiin carruurta dhalitaankooda waxay faa'iido leedahay markay carruur wanaagsan kuu noqdaan oo ilahay kuu wanaajiya subxana wa tacala nabiyullaahi zakariya calayhi salaam alla subxaana wa tacaala markuu weydiisanayay inuu carruur siiyo wuxuu ku ducaystay rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala hunaalika dacaa zakariya rabbah qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan طayibatan inaka samiicu ducaa nabiyullaahi zakariya ilaahay buu baryay subxana wa tacaala wuxuu yidhi rabbi waxaad ii hibaysaa oo agtaada iiga hibaysaa carruur carruur miya carruur oo dhan ah maya carruur wan wanaagsan maxaa yeelay adigu waxaa tahay mid baryada aqbala carruur wan wanaagsan carruur diin leh carruur akhlaaq leh carruur ilaahay subxaana wa tacaala taqaana carruur hagaagsan oo toosan carruur noocaasoo kaleeta ilaahu ii hadiyayo isii wey macna ii hibe marka carruur oo dhan macno weyn ma leh qaar baa ciqaab lagala kulmaa adduunkana lagu kadeedan yahay aakharana uun waalidkood yacni loo ciqaabi oo loo cadaabi waajibaadkii idinka saarnaa carruurtiina maxaad u gudan weydeen adduunkana kadeed iyo culays iyo dulsaar ku ahoo intay jikoroobeen oo duurka galeen oo mooryaan noqdeen oo yacni waxa way derbijiif noqdeen meel alla meelay ka soo qabtaan ay leeyihin oo maalin walba dhibkay galeen ayagu macnaha qoorta ugu jiraa oo macnaha waxa way say uga xaali lahaayeenoo ay macnaha ku mashquulsan yihin kuwa noocaasoo kale a marka dhalmadooda iyo dhalitaan la-aantooda dhantay inaadan dhalin baa kuwa kuu dhaantood ilmala-aan ka ahaato macnaha carruur marka waxay carruur tahay oo qiimo leedahay adduunkana qiimo ku leedahay aakharana qiimo ku leedahay markay carruur wanaagsan tahay sida alla subxana wa tacaala uu macnaha waxa wey aayaadka qur-aanka inoogu sheegay macna ilmaha marka aad baa diinta uga dadaashay xagga matalan jirkooda korintiisa yacni bulshada iyo la noolaanshahooda ijtimaaci ahaan xagga nafsiyan in loo barbaariyo loo koriyo caqligooda in la koriyo akhlaaqdooda in la koriyo aad baa looga dadaalay masalan waxaad ku garan kartaan islaamku inuu aada uga dadaalay ninku markuu guursan rabo waxaa la yidhi cidda nolosha kaala qayb qaadanaysa ee xaaska kuu noqonaysa waxaad ku doorataa diin ku dooro nabigu wuxu uhi sal lay slam tunkaxu almar'atu liarbac limaaliha walixasabiha walijamaaliha walidiiniha fadfar bidaati diin taribad yadaaka bu nabigu uri sal lay slam haweeneyda waxaa loo guursadaa afar afar baa loogu xishaa haweenka qaar waxaa loogu xishaa xoolahooda qaar waxaa loogu xishaa reerka wanaagsan ay ka dhasheen iyo sharaftooda qaar quruxdaa loogu xishaa qaarna diinta ay leeyihiin iyo akhlaaqdooda loogu xishaa markaasuu nabigu sal lay slam wuxuu yihi waxaad ku guulaysataa midda diinta iyo akhlaaqda leh middaasu nebigu ka dardaarmay salawatullahi waslamu caleyh sababtu waxa weeye gurigii iyo yacni nolosha ka jirta haddii ay hooyada xaggeeda ka hagaagsantaho hooyadu hooye hagaagsan ay tahay hooyo diinle ay tahay hooye akhlaaqle ay tahay hooye afkeeda iyo adinkeedu dhowrsoon yahay ay tahay hooyo alla subxaana wa tacaala iska ilaalinaysa oo ciqaabtiisa ka cabsanaya cabsanaysa ay tahay haddee waxa weeyaan waa been wanaagsan ilmo wanaagsan baa ka soo bixi midho wanaagsan baa ka dhalan akhlaaq wanaagsan baa yacni ka imaanaysa haddiise laakiin hooye faasida ay tahay hooye khariban ay tahay quruxdeeda waxba kuu qaban mayso xoolaheeda waxba kugu tari maayaan reer wanaagsan way ka dhalatay waxba kuu qaban mayso laakiin diintu waa shay muhim wey diinta ayaa macnaha waxa way raasamaal ah sidaasuu nebigu ka dardaarmay salawatullahi wasalaamu caleyh xagga taasi waa xaggii haweenka wey xaggii haweenka haweenkana sidoo kaleeto nebigu sal alay wasalam raggu markii ay gabdhaha gabdhaha markii la guursanayo ragga awliyadooda ah mas-uuliyiintooda ah guurkooda gacanta ku haya ayuu nebigu la hadlay salawatullah waslamu calayh wuxuu yhi nebigu sal lay slam idaa ja'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu hadduu idin yimaado nin diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dabeecaddiisa aad ku kalsoon tihiin u guuriya buu nebigu yhi sal lay waslam raalli aad ku tihin haddaad saa yeeli weydaan fitno iyo fasaad ballaadhan baa dhulka dhici doona buu nebigu yhi sal lay waslam marka yacni waxa weeye gabadhii waxaa lagu dooranaya waa diin ninkii gabadha guursanayeyna shayga ugu muhiimsan ee laga fiirinayo gabadha lagu siinayo ma aha dhalasho ma aha reer ma aha dhaqaalo waa diin intaasoo dhan maxaa dadaalka loogu bixinaya waxaa dadaalka loogu bixinaya oo faa'iidooyinka ku jira xikmadda ku jirta waxaa ka mid a ilmaha meesha ka imaan doona baa laga dadaalaya ilmahaasaa la rabaa bii'a wanaagsan guri wanaagsan yacni jawi wanaagsan inuu ku dhasho ayaa la doonaya marka islaamku wuxuu u gogol xaadhay ilmuhu intuusan dhalaninba ilmuhu intuusan dhalanin ayaa loo gogol xaadhay oo in loo hagaajiyo yacni meeshuu imaan lahaa in loo hagaajiyo oo waalidiinta macnaha waxa weye laga dadaalo ayuu islaamku isku taxallujiyey sababtu waxa weye walaalayaal intaasoo dhan laisugu dhabar jabinayo siduu nebigu inoo sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh kullu mawluudin yuuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi kama tuntaju lbahimatu bahimatan jamcaa hal tajiduuna fiiha min jadcaa buu nabigu yuri salawatullahi waslamu caleyh ilmo kastoo la dhalo markuu dhasho wuxuu ku dhashaa yacni toosnaan fidro wanaagsan qalbigiisa waxaa ku jira wanaag saasuu ku dhashaa khayr jacayl buu ku dhashaa toosnaan buu qalbigiisu ku dhashaa wanaaggaasaa qalbigiisa ku jira waa ilmo kastoo dhalo ama gaal ha dhalo ama muslim ha dhalo markaa kadib toosnaantiisa wuxuu ka qaadanayaa oo diintiisa ka qaadanayaa labada dhashay aabihii haddii aabihii hooyadii hadday yahuud yihiin markuu caqliyaysto ayuu nidaamkii yahuudiyada iyo akhlaaqdii yahuudda iyo dhaqankii yahuud iyo caadadii yahuuddu ka qaadan hadday nasaaro yihiin oo kirista yihiinna akhlaaqdii iyo dhaqankii iyo mabaadidii nasaarada yuu ka qaadan waalidiinta haddii ay majuus yihiinna hadday majuus yihiinna majuusta diintoodii iyo akhlaaqdoodii iyo dhaqankoodu qaadan wuxuu nabigu marka ku mihaaliyey salawatulli wasalaamu calayh waa sida neefka xoolaha ah markuu dhasho wuxuu dhalanayaa isagoo sumad ku oolin oo dhegihiisa mid furleh iyo mid go-an iyo mid jeexan aan lahayn dhammaystiran markaasaa markuu soo dhashay kadib ruuxii iska lahaa baa markaas sumaday dhegtuu jeexayaa mid baa fur dhegta la goynayaa mid baa dhegta laga duleelinayaa markii hore wuxuu yimid isagoo macnaha sumad lawa gadaal dambe ruux baa sumatay oo wix qaabkuu doonayay siduu doonayay u ekaysiiyey sidaasoo kaleu nabigu ku mihaaliyey salawatulli waslamu calayh ilmuhu marka cidda ugu horraysa uu akhlaaqdiiyo dhaqan ka qaadanayo waa labada waalid waa labada waalid khaasatan hooyada ma sinna maxaa yeele aabbuhu intuu guriga joogaaba yarba hooyada ayay isu badan yihin hooyadu marka afkeeda fiirin dhaqankeeduu fiirin ilmuhuna intuusan xataa hadalka gaadhin ishuu wax ku qaataa indha ku garaadle wey waa indha ku garaadle indhihiisu waxay qabtaan ilan caqligiisu ma bislaanin yacni xubinkii xumaanta iyo wanaagga iyo samaanta iyo xumaanta kale sooci lahaa weli uma bislaanin oo miisaankii saxda ahaa ma helin caqligiisu ma bislaanin sidaa daraaddeed wax alla wuxuu arkaba isaga waa la fiicanta hooyadiiyo wax caayaysa hadduu arko way la fiicanta caydaasaa fiican hooyadiiyo macnaha si xun u socoto oo sidaan si xun u dhaqmaysa hadduu arko yacni wax weye sidaasaa fiican hooyadiiyo rag ajaaniba la fadhida hadduu arko sidaasaa fiican hooyadiioo macnaha waxa way dhaqan xumo ku hadlayso sigaar cunay cabayso oo macnaha qaad cunayso hadduu arko qaadkiiyo sigaarkaa fiican wax alla wixii uu waalidkii ku arko khaasatan hooye uu ku arko ilmaha waa u fiicanta kuma keri kartid hooyadaa waxa ay samaynayso waa xunta weligaa kama dhaadhicin karti maxaa yeele hooyadu waxay u tahay alqudwa yacni shay lagu daydo oo xumaan ayna ka dhicin oo dembi uusan ka dhicin oo ceebka saliim ah yaa ilmaha agtiisa uu waalidku ka yahy sidaa daraaddeed ayaa waxaa loo baahan yahay inuu waalidku iska ilaaliyo khaasatan si gooriya hooyadu inay iska ilaaliso inay ilmaheeda wax xunaana xumaana haba yaraata inay ku arkaan xumaanta guud ahaanba in layska ilaaliya ama ilmaha kula joogo ama yuusan kula joogin baa waajib ah laakiin haddana si gooriya markaad carruurtaada dhex joogto oo gurigaaga joogto oo ilmihii ku arkayaan inaad aad looga taxadaro waa laga maarmaan hadday taasi dhici weydo waxaa imaanaysaa ilmahaagii xumaantuu qaato inaadan ninna ku eedin leanna adaa baray adaa macallin ugu noqday afxumadii adaa macallin ugu noqday aflagaadadii adaa macallin ugu noqday lacnadii adaa macallin ugu noqday yacni waxa weeyaan maaragtay dhaqan xumadii iyo qaabxun u dhaqankii iyo xishmad xumadii adaa macallin ugu noqdoo baray yacni ninna ku eedi maysa marka mustaqbalkiisii adaa kharibay ilmahan kaata mustaqbalkiisii waxaa kharibay cidda macnaha waxa weye waalidka u ah ee haddana xumaanta ku hor samaynaysa ee ilmuhu ku hor arkayo ayaa macnaha waxa weye kharibay saas way macnaha haddii aabba akhlaaq leh iyo hooye akhlaaq leh oo dhaqan wanaagsan oo afkooda iyo addinkoodu ilaashan yahay oo rabbigooda yaqaana subxaana wa tacaala ilmihii ay dhinacyada ka taagan yihiin oy ka dadaalayaan oo waxay ku arkaan jooji ay leeyihiin oo iyaga ayna waxba ka qaadanayn oo guriga dhexdiisa carruurtii ka waaweynaydee ku noolayd ay hagaagsan yihiin oo ruuxii guriga soo booqanaya akhlaaq xumo uusan la imaanaynin carruurtaasi waxay u badan tahay inay akhlaaq wanaagsan ku barbaaraan inay wanaag ku barbaaraan oo wanaag ku koraan oo khayr jacayl ku koraan oo markay carruurta kale xataa dhex yimaadaan laga garto laga garto inay guri wanaagsan carruurtani ka yimaadeen yay u badan tahay saasay u badan tahay haddiise laakiin sida kale ay tahay aabbihii hooye mar walba isku maran ayagii macnaha waxa weye qayla ka dhex taagan tahay hooyadiioo afxumo iyo aflagaado lacnatamaysa afar iyo labaatanka saac wax caayaysa yacni waxa weeye carruurtii ka waaweynaydoo akhlaaq xumo guriga la wada joogta kii dariska ayaa guriga yimid ama macnaha qaraabadahay soo wareegay oo akhlaaq xumo la imaanaya carruurta saa ku barbaartay waa adag tahay xataa mustaqbalan hadday xataa ruux tarbiyayo helaan akhlaaqdooda in la hagaajiyo waa adag aad bay u adagtay sidaa daraaddeed buu sharciga waxaad garan kartaa walaalayaal dadaalka uu ku bixiyey sidii loo hagaajin lahaa unuga ugu horeeya ee qaybta koobaad ka qaata carruurta akhlaaqdooda waana aabbaha iyo hooyada wey si gooriyana waa hooyada wey maana carruur khaasatan ibnuhu markuu aada u yaryahay macna dadaalka islaamka uu ku bixiyey waxaa ka mid ood garan kartaa walaalayaal markii labadii waalid isdoorashadoodii hore laga dadaalay oo diin lagu saleeyey haddana markii ay intay gurigii dhisteen ay doonayaan inay kulmaan oy is arkaan oo hawshii sariirtu ay joogto ayaa haddana waxaa looga baahan yahay in ay ilmahooda ay rajaynayaan ilaahay inuu siin doono shaydaan inay ilaahay subxaana wa tacaala ka magangeliyaan inay u xirsidxidhaan oo ilaahay subxaana wa tacaala ay magan uga dhigaanoo shaydaan iyo sharkiisa inuu ka magan geliyo inay alle u weydiiyaan subxana wa tacala waxaa nabiga salawatullahi waslamu aleyh ka sugan inuu yidhi idaa ataa axadukum ahlahu falyaqul bismi illaahi allahuma janibna shayطaana wajanib shayطaana maa razaqtana hadduu midkiin ehelkiisa iyo reerkiisa uu u tegayo o u galmoonayo ha yidhaahda buu nabigu uri sal lay waslam magac alle magac allaan hawshan ku qabanaya yacni cuskasho magaca ilaahay aan cuskanayo ayaan hawshan ku qabanaya ilaahay ow shaydaan naga foge waxaad nagu irsaaqdo oo carruuroodna siisana shaydaanka ka foge saa dhaha wey macnaha saasaa loo ducaysan carruurtii marka waxaad ugu xirsi xidhay magaca ilahay baad ugu xirsi xidhay subxana wa tacala ilmihii weli ma dhalanin laakiin inuu uur galaa la rajaynaya oo hawshii uurgalkiisaa la hayaa waa loo xirsi xidhaya ka horna waxaa laga dadaalay labada dhali doona akhlaaqdooda iyo diintoodaa laga dadaalay ayb intaaso dhan markii laga dadaalay haddii taasi ay dhici weydo oo ruuxii ilmihiisa markii labada waalid ay is arkayaan ayna u xirsi xidhin waxaa dhacaysa ilmahaasi inuu shaydaan qayb ku yeesho inuu hee shaydaan qayb ku yeesho leanna shayaadiintu yani waxa way cuntada inala cunayaan haddaan bismillahi la dhihin gurigay inagula jirayaan haddaan la ducaysanin marka lasii gelayo lasoo baxayo marka lasoo gelaya haddaan la ducaysanin gurigay inala seexanayaan waxaa lala laga yaabaa hawsha sariirtan xataa inay wax ka qabtaan haddaan macnaha ilahi subxana wa tacala laga magangelinoo la xirsi xidhanin carruurta dhalan doontana inay qayb ku yeeshaan inay isku taxallujiyaan saas daraaddeed nebigu wuxuu noo sheegay salawatullahi wasalaamu calayh ilmuhu markuu dhasho marka ugu horraysa saadu usoo dhacdo qaylada uu qayliyayo shaydaan baa gujiyey buu nebigu salawatullahi waslamu calayh shaydaan baa gujiyey inuu nasiib iyo qayb ku yeesho doonaya shaydaan baa gujiyo inuu qayb ku yeesho oo looga hormarinoo cidda salaantee ugu horraysa ilmaha inuu isagu noqdu raba marka akhlaaq xumadan iyo dhaqan xumadan iyo waxaan oo dhanna shaydaan baa ka dambeeyo isagaa macnaha keenay maxaa la doonaya marka ilmihii dadaalkaasaa lagu bixiyey wuu dhashay wuu dhashay markuu dhashay wuxuu dhalanayaa isagoo guriga hagaajisan yahay beertii la islaaxiyey dhulkii laga shaqeeyey carruurtii waaweyneed hagaagsan yihiin dadkii guriga soo booqanaya hagaagsan yihiin dhegtiisu waxaan khayr ahayn maqli mayso ishiisu waxaan khayr ahayn qaban mayso wanaag ilmahaasi xaggay xumaanay ka soo geli kartaa wuxuu ku barbaarayaa wanaag khayr jacayl ragannimo dadnimo alla ku xidhnaantiisa mustaqbalkiisa aakhira u shaqaysigiisa waalidkiisa xaqa ay ku leeyihiin inuu garto yacni waxa weeyaan wuxuu barbaarayaa isagoo aada u qiimo badan oo ilmo rajo laga qabaa oo dadku ay fiiriyaan ah oo bulshada dhexdeeda qiimo ka leh ayuu barbaaraya saas way macnaha marka waxaa loo baahan yahay inay waalidku arrintaa iyadaa ku baraarugaan khaasatan hooyadu saan horayba u sheegay waa xubinka koobaad ee loo baahan yahay inuu ilmaha tarbiyadiisa aada uga dadaalo waxyaalo yaryar oynu inagu fududaysanayno oon inilama weyneyn yaa carruurteenna agtooda ka weyn carruurteenna agtooda way ka weyn tahay ilmuhu marka yaryaryihii waa xilliga loo baahan yahay in wanaaggala la baro xumaantana lagala dagaalamo yacni gabdhihii yaryaraa xijaabka lagu tarbiyeeyo wiilashii akhlaaq wanaagga lagu tarbiyeeyo yacni waxa weeyaan xumaanta lagala dagaalamo afkooda iyo adinkooda kulli xumaanta lagala dagaalamo laakiin goormaa lagala dagaalami karaa markii waalidku uu arrintaa iyadaa ka dhowrsoon yahay wey haddii ayna taasi jirin oo waalidka laftiisiiba uusan tarbiyaysnayn dee faaqidu shay laa yuctii baa la yidhahda laba qaawan isma qaado wey adigiibaaba kaa maqan tahay oon haynine maxaad ku biirini ilmahaaga adigiibaa fasaadsan oo xun eh ilmahaaga maxaad ku kordhini fasaadun baad ku kordhini wey macna marka waxaa la doonayaa waalidiintu inay dadaalaan khaasatan si gooni ah waxyaalaha ilmaha maanta joogaayay tarbiyadooda iyo akhlaaqdooda iyo wanaagooda duniya oo baabi'iya waxaa kow ka ah telefishinka telefishinka guryaha la dhigtay ee ilmaha gacanta laga geliyey ee intay adduunka iyo kanaalada yacni telefishinada ee faasidka intay barteen ishoodu naag qaawan laba dhaan isciyaaraysa nin iyo naag isku maran kuwa isdhundhunkanahaya wax nooc laba islaynaysa wax noocaasa oo midhan kuwa niikinaya qashin noocaasa oo midhan ilmaha markii shaqo looga dhigo oo waxbarashada markuu soo jira mooyaane inta kaleo dhan halkaas uu fiirsado muusig dhegtiisa lagu ay ay ku dhacdo heense qashina dhigihiisa ay ku dhacaan ishiisuna waxa ay qabato bilaahi calaykum ilmaha qashinka noocaas oo kale ka soo dhex toosayaa ma way idinla tahay inay madrasa hagaajin karto ma iskuul baa hagaajin kara ma la hagaajin karayo masaajid ma hagaajin karo bulsha ma hagaajin karto maxaa yeelay meeshii ugu badnaa ee uu ka imaanayay baa yaa yaa yaa macnaha qurunsan meeshaa in la saxay u baahanta telefishinku waxa weeyaan waa sun malab la dhex geliyo wey waa sun sonkor lagu daray ama malab lagu daray wey dadku waa macaansadaan laakiin waxa weeyaan bahalkaasi qaybta ugu muhiimsan ee akhlaaqda duminteeda uu ka qayb qaatayo wax ka qaata maba jiraba maxaa yeele waxa kaloo dhan waa waxaad iska dhawri karta wey laakiin abeesada guriga kuu dhex taalle ee dilaaga ah si aad isaga ilaan karta ma jirto saas daraaddeed waalidiinta waxaan ugu naseexaynaynaa in telefishinada guryaha laga saaro isla markaa haddana lagala dagaalamo kuwa dibadaha kuwa dibadaha ee suuqyada yaalle ee axmaaradu wadata ee soomaali dhimatay oo hunguri uu dilay oo aakhariya adduun iyo akhlaaq midna aqoonin kuwa noocaas oo kaleetana ilmaha in lagala dagaalamo shineemooyinka tiyaatarada waxyaalaha kaleta akhlaaqda lagu dumiyo in lagala dagaalamaa loo baahanya oo ilmihii waalidkii uu ka warhayo ayaa laga maarmaan ah maxaa yeele waxaad ogaanaysaa walaalayaal sidiisaba telefishinka waxaa gacanta ku haya yahuud baa ku haya hay-adaha yahuudda iyo sharikadaha yahuudda ayaa telefishinka iyo waxa ka baxaya iyo barnaamijka laga soo daynay iyagaa gacanta ku haya yahuudna alla subxaana wa tacala waa nimankuu qur-aanka ku sheegay waa acdaau lakhlaaq waddiiwa waa nimanka diinta iyo akhlaaqdaba cadowga walaaw waxa ay doonayaanna wax kale ma aha bulshooyinka akhlaaqdooda dadka ka koraya akhlaaqdooda gabdhaha iyo wiilasha kulli waalidiinta intay akhlaaqdooda dumiyaan xayawaanaad taagtaagan oon ilaahay calaaqa la lahayn oo wanaagga aan calaaqa la lahayn oo khayrka aan calaaqa la lahayn oo adduunkooda iyo aakhiradoodaba seega markaa kadibna silco iyo badeeca rakhiisoo meel walba ay ka helaan inay ka dhigtaan bay doonayaan marka inaynu wasiiladii iyo qalabkii ay cadowgeennu ku adaaganayeen ee diinteenna kula dagaalamayeen inaynu guryaha dhiganno oo carruurteenna gacantooda gelino macnaheedu waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay sida inagoo carruurteenna intaynu mindi u dhiibnay ho isgawrac inagoo nin ho isgawraco qoorta iska go taasoo kale ka dhigan tahay macnaha waa nacasnimo meesha ugu dambaysa wey marka waxaa loo baahan yahay inaad aada uga dalaashaan carruurta akhlaaqdooda iyo dhaqankooda khaasatan waxyaalaha aada looga dadaalayo waxaa ka mid a carruurta iyo deriska deriskaaga carruurta ilmahaagu la socdo la nool yahay sheeko wadaagga la leeyahay shaha ay wada cabbaan wada sheekaystaan carruurtaasi saamayn bay ku leedahay ilmahaaga saas daraaddeed buu nabigeenu sal lla lay slam wuxuu yidhi almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil ruuxu saaxiibkii ayuu la akhlaaq iyo diin yahay asaguu ka qaataa waxa uu haysto hadday xun tahay iyo hadday fiican tahay sidaa daraaddeed nebigu wuxu yidhi sal lay slam ruuxu cidduu la saaxiibayo la soconayo la fadhiisanayo ha ka fiirsada buu nebigu yihi salawatullahi waslamu calayh saas wey macana hadduu xun yahay xumaantaasuu ku dheefin nebigu sal lay slam wuxuu yidhi yani saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xun buu tusaale ka bixiy nebigu sal lay slam saaxiibka wanaagsani wuxuu ka dhigaya sida ninka cadarka iibiyo kaleeto haddaad u tagto ninka cadarka dukaanka cadarka u furan yahay dheef iyo wanaag iyo manfaco unbaa kaa soo gaadhi haddaad is ag taagto markay ugu yartaha waa markuu udaygu kusoo gaadho udgoonka iyo carafta cadarka unbaad yaad heli oo yani sankaagu qabanaya iyo ood macnaha wax way ku raacaysan haddii kaleeto uma kuu marin haddii kale waad ka gadan waa faa'iide joogtaa khasaaro ma leh ninka saaxiibka xunna nebigu wuxuu ku mihaaliyey salawatullahi wasalaamu calayh midka dabka shida ee birta garaaca ee buufiya kaasoo kaleu nebigu ku mihaaliyey sal lla lay wasalam haddaad la fadhiisato dhib unbaa kaa soo gaadhiya dheef ka heli maysa ama dambaaburo soo duushaybaa marada kaa gubi ama ma ahe waxaan dabka uu gelgelinaya qarmuunkiisa iyo urkiisaa ku dhibi dhib inaad ka hesho mooyana dheef ka heli maysa marka saaxiibka xun xumaantiisu ku siiyaa saaxiibka wanaagsanna wanaaggiisu ku siiyaa dariska wanaagsan ilmahoodu wanaagsan yahay wanaaggaa ay guriga kala yimaadeen ilmahaagay siinaya dariska xun iyo ilmaha xun ay carruur ilmahaagu la socdaan yacni waxa weye xumaantiibay ka qaadanayaan caydiibay ka qaadanayaan aflagaadadiibay ka qaadanayaan yacni waxa weye dilkiibay ka qaadanayaan gacan qaadkiibay ka qaadanayaan dhibkii dadka la dhibayay bay ka qaadanayaan ixtiraam darradii bay ka qaadanayaan wax alla wixii xumaan ahayd ee guriga ay kala yimaadeen bay ka qaadanayaan marka carruurtaadu yay la saaxiib yihiin yay la socdaan yay wax la wadaagaan yay la fadhiistaan yani waxa wey waa inaad isweydiisa wa mujtamaca iyo bulshada ayagana waxa weeyaan in aad aad u fiirsan wey mujtamaca aad ku dhex nooshahay ilmahaaga inaad mujtamaca wanaagsan la raadiso bulsho wanaagsan inaad la raadsato bulshada uu ku dhex noolyahay hadday bulshadu hagaagsan tahay oo qoysasku wada wanaagsan yihiin oo dadku iyo macnaha mujtamacu wada hagaagsan yahay ilmuhu hagaagaasuu qaadanaya jidkuu ka qaadanaya madrasada uu tegayuu ka qaadanaya iskuulkiibuu kala imaanaya tarbiye wanaagsan buu masaajidkiibuu ka qaadanaya yani meel kastoo uu tagaba qaybaha bulshada iyo wadanka iyo dalka iyo degmada meeshuu tagaba wanaagunbuu kaga kulmaya marka yani bulshadana iyadana in aad u raadiso bulsho wanaagsan oo meelba meeshay ka fiican tahay carruurtaada aada u doorto ayaa loo baahanya innaga haddaba marka walaalayaal meeshan hadda aan joogno meeshan aynu joogno nairobi waa meel gaalo wey waa xero gaalo muslimiinta haddaynu nahayna waynu ku yarnay aynu ku yaraanay haddana maxaafadahaynu degi jirnay ayaa waxaa lagu soo daayey intaas oo wax oo akhlaaqda in lagu dumiyo oo dadka diinta loogala dagaalamo loogu talagalay jidkii kuma saacidaynayo oo macnaha waxa weeyaan maaragtay dariskii ku saacidayn maayo oo bulshadii ku saacidayn mayso oo qalabkii warbaahinta ku saacidayn maayo oo meelaad u baxsata male oo iskuulkii ku saacidayn maayo meel meel un ilaahay subxaana wa tacaala uun maaragtay dad wanaagga gacantooda geliyey mooyaane iskuulladii waa meelaha fashaadku ka socda wey xaggeen u baxsanaynaa marka intaa waxaa inoo dheer inagoo soomaali haddaynu nahay carruurta si loo tarbiyeya ba aan aqooninba malaha nolosheenaa baadiye u badnayd sidaa daraaddeed baa waxaad arkaysaa carruurta inta la foofiyey sida xoolaha loo foofiyey oo kale bay casharkii waxay imaanayaan iyagoo daalanoo wada sakaraad markaasay habeenkii iska dhacayaan aroortii bay soo toosayaan sida xoolahoo kale u foofayaan haba yaraatee war waxan baa iyo sidan yeel iyo sidan iyo sidan waad mudan tahay iyo sidani waa sax iyo sidani waa khalad midna lama dhaho midna lama dhaho gurigiiyo xun aabbiyo laga yaaba inuu xun yahay hooyadiioo laga yaaba inay xun tahay walaalihii ka waaweyna laga yaaba inay xun yihiin akhlaaq xumo guriga ka jir dariskiiyo carruurtuu la socon laha iskuulkii uu tegahay bulshadii uu ku dhex noolaa jidkii uu marayay qalabkii warbaahinta dawladdii xaggeen u baxsanayna marka kulli waxay ka shaqaynayaan sidii loo xumaan lahaa sidii loo hagaagi lahaaba wax kugu saaciday inaad aragto waa yarta maxaayna la gudboon marka waxayna la gudboon inaynu guntiga dhiisha iskaga dhigno oo aynu macnaha waxa weeye aynu xanjeerano si fiican aynu macnaha waxa weeye dadaal intaynu heli karno ku dhixino inagoo jawiga noocaase faashidkaa ku dhex nool haddana carruurtaynu siday u hagaagi lahay ilahayna la kaashano subxaana wa tacaala ilahayna la kaashano mas-uuliyaddii xilka layna saaranay aan ka soo baxno waxaad ogaanaysaa walaalayaal alla subxaana wa tacala wuxuu leey ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaaratu calayha malaa'ikatun khilaadun shidaad dadka iimaanka leh alla rumeeyeyow war naftiinna iyo ehelkiinna ka ilaaliya oo ka dhowra naar shidaalka lagu shidaya ay tahay dad iyo dhagaxyaan ilmahaaguma waxaad doonaysaa berrito in naarta shidaal uu noqdo yaa yaa yaa raalli ku ah waxaa laga yaabaa waalid waalidiinta qaarkood inayba rumaysan yihiin waa yeelkii ilmahaygu anigu adduunyadana waan waan ku manaafacaadi oo intaan adduunye u diro oo iskuol geeyo oo yacni jaamacad ka baxo brofesor ii noqdo adduunye ii bartuu i anfici aakhiradiisa soo ma ah yeelkadii meeshii la geynaya maxaa iga galay waalid maaha kaas waalid maaha waa midinkaani ku dhacday hadduu waalid yahay waalidka la doonayo waa waalidka ilmihiisa adduun iyo aakhiraba kala dadaalo wey adduunkana siduu wax u noqon lahaa adigana ku anfici lahaa laakiin adduunka waxaa ka muhiimsan aakhiradiisa adigana aakhira saad wax uga heli lahayd waajibka ku saaran aadan uga badbaadi lahayd su-aasha ka imaanaysa aadan ugu cadaab mudan lahayn isaguna mustaqbalkiisa aakhira saad ugala dadaali lahayd adduunka sooma ah ilaahay baa qoray subxaana wa tacala adduunku waa qoraye wuxuu ku siin lahay ood kala kulmi lahaydna waa la qoray wax alla wixii isagu uu heli lahaana waa la qoray laakiin shayga la doonayo inaynu ku dadaalna waxa weeyaan waa sidii diiniya loo hagaagi lahaa sideedabana waxaad ogaanaysaan ilmo la hagaagsaday oo laga shaqeeyey oo diin ahaan loo dhisay baa waalidkiis wax tara saas way macnaha maxaa yeele diintan aad bartay khayrkan aad ku hagaajisay baa uu kuu cabiidinayo ilmahaagii diintu waxay baraysaa waalidkaabaa jannada kaa xiga waalidkaabaa jannada kaaga awdan haddaadan waalidkaa raalli geliso janno waad geli haddaad waalidkaa ka cadhaysiisood xumaysana khalaas waa kuu dhamaatay janno meli ilahi waa kuu cadho subxana wa tacala yacni diintaa kuu cabiidin laakiin ilmahaad seetada u sii dayso khayrlaawo adigu aad ka dhigtay berrita inaad tidhahda waxbaan ka doonaya adduunna inuu ku anfacaayey waa laga yaabaa waxoogaa yar oo manaafacada inaad ka hesho laakiin waxa weye adigiyo aakhara adiyo isagaba aakhara wax weyn baa idin dam su-aal weyn baa idin dambaysa macnaha marka carruurta in laga dadaalo oo xilkaa la guto walaalayaal waa waajib nabigeena salawatullahi wasalaamu calayh waxa uu leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi mid kastoo idinka idin ka mid ah hawl baa loo diro loo xil saaray hawshii loo xil saarayna waa mid la weydiin doono maalinta qiyaamada ninku waxaa loo xil saaray oo loo diray reerkiisa xaaskiisa iyo carruurtiisa waana la weydiin doonaa hawshii loo diray buu nabigu leh salawatullahi waslamu caleyh haweenaydana waxaa loo diray guriga carruurta hawsha noocaasoo kalea loo dira waana mid lagala xisaabtami doono maalinta qiyaamada saas way macana maalinta qiyaamadaa lagala xisaabtamaya sidaa daraaddeed waalidku haddii ilmihiisu uu xumaado oo dhaqan xumo iyo ilaahay ka fogaanshihiisa uu ku barbaaro sidaana cadaab ilahay uu ku gala subxaana wa tacaala taasina ay ku timaado waaji waalidka oo ka gaabiyey ilmaha korintiisa iyo tarbiyayntiisa iyo wanaajintiisa dembiga qayb weyn buu ka xambaari doonaa maalinta qiyaamada waalidkii sidaa sameeyey qayb weyn ayuu ka xambaari doonaa rag baa ilmahoodii qaaday gaalay dhex geeyeen way gaaloobeen yacni waxa weeyaan gaalaa guursatay ilaahay iyo islaam iyo diintoona ma yaqaanaan ninka noocaasoo kaleeta wuxuu ismoodayaa oo isaga la tahay maalinta qiyaamada carruurtaada maxaa saad u yeeshay inaan la weydiinay kalla adiga ayaa ruuxa ugu horreeya u qoolan maxkamadda u saaran kawaanka la saari doona adiga wey maxaad u hagaaji weyday maxaad uga dadaali weyday maxaad diinta u bari weyday maxaad akhlaaqda u bari weyday maxaad xumaanta sadaata ilmahaaga ugala dadaali weyday ilmuhu markuu qaan gaadho oo adiga uu ku dhaafo markaa kadib wuxuu sameeyo hadduu xumaadiyo hadduu wanaagsanaado isagaa u qoolan adiga nasiixaad ku leedahay laakiin inta uu yaryaho gacantaada ku jira loo baahanya inaad aada uga dadaasho oo tarbiye wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan inaad siiso saasaa loo baahanya marka walaalayaal aabba iyo hooyaba iyo iskuul iyo madrasaba iyo masaajid iyo bulshaba iyo deris intaba waxaa la doonayaa inaynu isu kaashanno sidii aynu carruurteenna u hagaajin lahayn oynu dad wan wanaagsan oo alla yaqaana subxaana wa tacaala aynu uga dhigi lahayn oo khaasatan wanaagga aynu carruurteenna la doonayno waxaan rabnaa inay annaga naga qaataan marka hore inay innaga inaga qaataan baa la doonaya nebiga salawatullahi wasalaamu calayh waxa uu yidhi haweenka markuu ka hadlayay nebigu sal lay slam uu la hadlayay sadaqaysta buu nebigu ku yidhi sal lay slam haweenkiiyo cadaabka inaad u badan tihin baan idin arkay naarta inta gelaysa haween baa u badan buu nebigu yidhi sal lay wasalam gabadh baa weydiiso waxay tidhi oo nebi allow maxaanu cadaabka ugu badannay wuxuu nebigu sal lay wasalam takfurna allacna wa takfurna alcashiir afxumadana waad badisaan iyo lacnadda ninkiinana abaallawayaal baad ku tihiin oo wixii uu idiin galo uma aqoonsataan kanama kamana mahadnaqdaan labadaa arrimood baad cadaabka ugu badateen buu nabig uri sal lay wasalam midda hadda aan xadiidka usoo qaatay ujeedadeedu tahay waxa weeye takfurna allacna aflagaadada iyo afxumadaad badisaan lacnadda iyo caydaad ku dheertihiin waana midda cadaabka idiin badisay wey nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu sheegay dadka waxa ugu badan ee cadaabka ama madax madax ugu rida ama dabadaba ay cadaabka ugu dhacaan waxa ugu badan ee cadaabka geliyahay waa carabku wuxuu gurtay buu nabigu yuri salawatullahi waslamu caleyh waa carabku wuxuu gursaday waagu markuu baryo xubnaha kale oo dhan waxay adhinayaan carabka oo leeyihin war ilahay nooga cabso war waxaad wadda jooji war hoy nabiguna sal lay slam wuxuu yihi laba arrimood yaa ii damaano qaadaya oo jannada u damaano qaadaa bu nabi yuri sal lay slam labadiisa lafgan waxa u dhexeeya waa afke iyo labadiisa lugood waxa u dhexeeya waa farjige labada ayaa ii damaano qaadaya inuu ilaalinayo xumaan ka dhowrayo oo janno u damaano qaadaa bu nabi yuri salawatullahi waslamu calayh ya waxaa la yaab leh carruurtu markay bannaanka ku ciyaarayaan ama ay iskuullada iyo madaarista iyo meelaha laysugu yimaado ay yimaadaan qaar baa macallimiin ah carruurta lafteedii wey waxay macallimiin ku yihiin xumaanta aflagaadada afxumada adinxumada akhlaaq xumada dhaqan xumada carruurtii kale macallimiin yihiin oo barayaan dadka macallimiinta ahee waxbara ama dugsiyada jooga ama macnaha wax weeyaan madaarista iyo iskuullada dadka wadaadadii gacanta ku hayaan ay joogaayeen arrinta iyadaa aad baa loo dareemaya aad baa loo dareemaya markaba ilmaha waxaa laga akhrisanayaa guriga uu ka soo toosa sida uu yahay saas way macanaa dad baa laga cabanaya oo laga cabaanaya oo laga dhawaaqaya ilmihii marka waxaa loo baahan yahay yacni waxa weeyaan meesha uu ka soo toosaya in la hagaajiyaa loo baahanya waalidkii waxaa la rabaa inuu gacan qayb libaax ka geysto oo gacan uu ka geysto ilmaha akhlaaqdooda si loo hagaajin laha macallin ma hagaajin karo sheekhna ma hagaajin karo wax hagaajin kara ma jiro hadduusan waalidku qayb libax ka qaadan ilmaha akhlaaqdooda si loo hagaajin laha wuxuuna uga qayb qaadan karaa horta waalidku marka hore inuu isnadiifiyo oo akhlaaqda xunxun la iska nadiifiyo oo ilahay aan ka cabsanno subxaana wa tacala ilahay aan ka cabsanno guryaha waxaa aada ugu fara badan waxa weeyaan waa akhlaaqiyaadka noocaasoo kaleeta ah ee lagala imaanayo hooyooyinka lagala imaanayo hooyooyinka lagala ceeb wey bulshada dhexdeeda inay ceeb bay kugu tahay carruurtaada inay carruuraha kaleeta akhlaaq xumo kaga socnaadaan oo lagu sheekaysto oo la yidhaahdo hebel iyo heble ilmahoodu waa ilmo dhintay laanna telefishin baad u daartay dad xunxun baad ku dhex sii daysay afar iyo labaatanka saac baa gurigii macnaha waxa weye laisdhex goglan yahay adigiibaa afkaagii uusan kontaroolayn adinkaagii ma kontaroolla carruurtaadii marka markay dadka ka dhex socnaadaanna ceebka ugu filan ilaahay agtiisana subxaana wa tacaala waxaad sugtaay waa su-aal weyn iyo ciqaabta alla way alla agtiisa subxana wa tacaala marka walaalayaal ha la xishoodo oo carruurteenna saan u korin lahayn oo u tarbiyaysan lahayn waa inaynu ka dadaalo waalidku isagu markuu xaggiisa ka dadaalo baa ilmihii wax baran karaa oo uu ku xisaabtamo oo uu yidhahdo maxaad maanta soo akrisatay xaggeed martay uu isagu keeno dugsiga ku soo booqdo u yimaado yacni xaggeed maraysaa macallinkii waraysto xaggee maxaad ku aragtay maxaa khaladaada uu leeyahay si wada jir ah laysaga kaashado laakiin in inta layska soo tuuro un meeshaa un yacni waxa weeyaan iga tuur un meesha iga gee un dhibkooda iyo rafaadkooda meeshaa un macnaha lagaga gabbado ilmaha noocaasoo kaleetaa ma hagaagaya waxna ku baran maayaan hadday wax bartaanna waxbarasho khayr aan lahayn bay noqon leanna waxbarasho waxa badan aan khayr lahayn waxbarasho waxay khayr ku leedahay markay hagaagsan tahay waa inaad isweydiiso ilmahaagu muxuu qabtaa yuu la saaxiibaa see buu u fikirayaa see wax u bartaa dadka wanaagsan miyuu ku xidhaya calaaqaynta leeg buu laleeyahay dadka xunxun miyuu ku xidhan yaho seebuu calaaqaynta leeg buu kuyu laleeyahay waa inaan isweydiina wey macana laba arrimood baa marka waalidka looga baahanya ilmihiisa inuu khayrka iyo wanaaggana ku xidho caqiidada wanaagsan yacni cibaadada wanaagsan qur'aanka masaajidda dikriga ilaahay yacni waxa weye bulshada wanaagsan macallinka wanaagsan madrasada wanaagsan iskuulka wanaagsan yacni inuu ku xidhaa la doonaya taasi waa dhanka waxaa ila nabigeena salawatullahi wasalaamu calayh carruurta saasuu u tarbiyan jiray nabigu sal lay waslam ayagoo yaryar ayuu beri jiray yaa ghulaam innii ucallimuka kelimaat wiilow waxaan ku barayaa kelimooyin baan ku barayaa ixfid illaaha yaxfadka ilaahay xifdi oo ilaali isaguna wuu ku ilaaline alla ilaali hortaadaad ka heli markaad u baahatee rabbigaa aqoonso marka aad barwaaqada ku jirto markaad dhibaataysan tahay buu ku aqoonsane markaad wax weydiisanaysood cid uun baryayso alla keligii bari markaad kaalmo doon tahay alla keligii kaalmo weydiiso waxaad ogaataa ummadoo dhan hadday kulanto oo isugu tagto inay ku anfacdo kuma anfici karaan wuxuusan ilaahay kuu qorin inay ku dhibaan hadday isku dayaan oo isu kaashadaanna oo kulligood isu tagaanna waxaan ilaahay kuu qorin kuguma dhibi karaan saasuu carruurta bari jiray nabigu salawatullahi waslamu calayh carruurteenu ma yaqaanaan macnaha noocaas innagaaban aqoonin waxay carruurteenu aqoonaya ya kuwii dhalay baaban garanaynile carruurta loo loo sheegaaba la bari macay nabiga salawatullahi wasalaamu calayh maalin maalmaha ka mid isagoo raashin cunaya oo raashin loo soo macnaha wax way fadhiistay ayaa ilmo yar raggii meesha fadhiya ka mid oo raashinka wax ka wadaagayay yaa gacantiisiibaa waxay bilowday inay cuntadii kolba meel uu ka laaco markaasaa nabigu sal lay slam wuxu hi ya ghulaam sami illaaha wa kul biyamiinika wa kul bimaa yaliik wiilow horta bal bismi illahi dha markaa cuntada bilaabayso waa ilmo yar bismi illaahi dha waa inaad ilmahaaga barto midigtaadana ku cun oo bidixda wax ku cuni shaydaan baa wax ku cunay qaybta ku soo xigtana cuntada ka cun buu nabigu yuri salawatullah waslamu calayh oo gacanta wareegaysa ee xeedhada iyo saxanka ku wareegaysa jooji saasaa carruurta loo tarbiyayaa markay guriga soo galayaan ducaday kusoo geli lahayn baa la baraa markay baxayaan ducaday macnaa wax weeye maaratay n yani markay baxayaan ducadii la akrin lahaa baa la baraa markay seexanayaan duca lagu seexiyaa markay soo toosayaan ducaday kusoo toosi lahayeen markay musqusha gelayaan markay masaajidka gelayaan markay suuqa imaanayaan markay soo baxay kulli akhlaaq iyo wanaag iyo dhowrsanaan baa la baraa waxaa la yaab leh hadda waxaaba inoo soo baraba dugsiyada iyo iskuullada dadka wadaadadii gacanta ku hayaan baaba inoo soo bara ducooyinka laakiin dhibkayna haysta waxa weeyaan akri keliyata inaynu dhahno oon ku kontaroollayna aan iska heli karin war akri keliyata xataa ma kari karno markaasa waxaan doonaynaa carruur wanaagsan inay inoo noqdaan mas-uuliyad xiil weyn baa marka walaalayaal na saaran waa inaynu aad iyo aad u dadaallo oo carruurtii wanaaggana kula dadaallo xumaantana aan kala dadaalno ilmahaaga haddaad xumaan ka aragto waxaad isku dadaa daawey waa jiro waa jiro akhlaaqeed wey jiro oo dhanna daawey leedahay jiro oo dhanna daawey leedahay qaab loo dhakhtareeyaa jira qaab loo daaweeyaa jira laakiin waa inaad ilmahaaga jirooyinkiisa ogaato waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid a ilmuhu habeen hadduu qufaco waa la soconnaa looma adkaysan karee markaba waa lala ordayaayo ma qandhan karo oo markaba dhakhtarkaa lagula ordiyo farmashigaa la geynoo daawaa loo soo iibinoo waa laga warhaynaya jiradii akhlaaqdooda ku dhacday jiradii diintooda ku dhacday jiradii mustaqbalkooda ku dhacday jiradii aakhiradooda ku dhacday lagama warhayo ilmihii akhlaaqiyan inuu u dhinto oo uu baabao buu qarka u saaranya waalidkiina warba kabaayaba saasuu ku dhawranaya bal bilaahi calaykum waxa noocaas oo kalea fiiriya wax la yaab la wey ilmaha adduunyadooda iyo jirkooda iyo caafimaadkooda saan uga dadaalayno si ka weyn baa la rabaa diinta in looga dadaalo akhlaaqdooda loogu dadaalo maxaa yeelay raasamaalku waa diin haddii uu diin la-aan ku dhinto adna kuu daran isna u daran laakiin hadduu caafimaad la-aan u dhinto oo adiga waxaad samayn karta intaad samaysay tabartaadu meeshaa ku dhigtay ilaahay ugu talagalo ama cuntola'aanba uu dhinto tabartaana aad bixisay iyo awooddaadu inta yahay ilahay ku weydiin maayo subxana watacaala maxaad cunto u sii weyday jawaab waxaa kuugu filan allow adiga ayaa tabartayda intii aad dadaalay laakiin adaa qadaray laakiin haddaad akhlaaqidiisii xumaysay oo diintiisii aadan ka dadaalin ood sharka iyo xumaanta ku dhex sii daysay maalinta qiyaamada marka lagu yidhahdo maxaad uga dadaali weyd diintiisa sidan ugu gashay kuma anfacayso inaad tidhahdo allow adaa qadaray allow adaa qadaray lagaa yeeli maayo laakiin cuntadiisa iyo caafimaadkiisa allow adaa qadaray waa lagaa yeeli dadaalkaaga intaad bixiso tan laakiin waxaa lagaa rabaa inaad dadaasho inaad orodo inaad daba socoto inaad ka warhayso inaad su-aasho inaad macnaha waxa weeyaan aad yani aad daba joogtaa la rabaa markaa kadib qadarka alla subxaana watacaala meeshii uu ku dhacaay lagu weydiin maayo laakiin haddaad gaabiso oo wixii lagu baahan aad kasoo bixi weyda waa su-aal kuu taalla wey macna su-aal kuu taalla wey waxaa loo baahaya marka walaalayaal kelimadu muxaadaro caama ma ahay muxaadaro macnaha dheer uguma talagelin laakiin waxaan ugu talagalay inaan idin baraarujiyo yani xaaladan tadaato oo ilmihii meeshay wax ka baranayeen macnaha loo xidhayo ayay walaaluhu waxay iga codsadeen inaan macnaha kelimo gaaban oo baraarujina aan idin idhaahdo khaasatan annaguna waa dareemaynaa dad badanna waa dareemaya jidkana waa laga dareemaya masaajidda laga dareemaya meelaha carruurtu isugu yimaadaan iyo dugsiyada laga dareemaya carruurtii runtii waxaa ka muuqata akhlaaq xumo fara badan carruurtoo dhanna ma wade waa carruurta qaarkood sidaa daraaddeed waxaa la doonaya waalidiintu inay dadaalaan oo aad iyo aad ay u dadaalaan waxaa laga yaabaa waalidku inuu dadaalayo laakiin ilmuhu ilmo dhib badan inuu yahay waa mid suurtagal awey waalidka waa loo cudurdaari laakiin waxaa la rabaa waalidku inuusan inta tabartiisaa gaabinin baa la rabaa waalidka inta tabartiisaa inuusan gaabinin oo uu macnaha uusan hakaranin wuxuu tabar heli karo ilmihii si loo hagaajin lahaa baa laga maarmaan ah ilmaha marka wuxuu u baahan yahay qaab dhowraa loo maraa tarbiyaytiisa matalan shayga ugu weyni waxa weeyaan waa qudwa saalixa ilmuhu inuu dayasho wanaagsan helo dayasho wanaagsan saan horeyba idinku soo sheegay ilmuhu marka uu yar yahay ishuu wax ku qaataa waa ina ku garaanno wey caqli bisilna ma laha yacni waxa weeye xumaan iyo samaanna ma kala yaqaano wuxuu wax ku qaato waa indhihiisa indhihiisa waxaad ka ilaalisaan inay xumaan qabtaan inay xumaan arkaan ka ilaaliyo oo waalidku yuusan iska hor imaanin hadday adiga akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga iyo waxaad sheeganayso iska hor imaanayso ilmaha hortoodii been baad ku sheegi khayaanaad samayn nabiga salawatullahi wasalaamu calayh islaam baa maali maalmaha ka mid ilmaheeda u yaadhay hooyo hebel oo kaalay waxbaan ku siinay markaasaa nabigu wuxuu ku yuri sal la alay slam maxaad rabtay inaad siiso waxay tidhi wax hebel baan rabay inaan siiyo nebigu wuxuu yidhi sal lla alay waslam haddii aadan siin lahayn ood ilmaha uun ku soo sasabaysay saa haddaad ula jeedi lahayd been baa lagu qori lahaa buu nabi yuri salawatullahi waslamu calayh walu fiirsada imisaan idhahnaa ilmeheennu markuu inaga cararo hooye hebelow kaalay waxbaan kuu sheegiye hooye hebeloy kaalay waxbaan ku siine markay kuu timaadana laba dharbaaxiyo ulbaad hoosta ka geli ya ilmaha khayaanadaa hooyadii ku arkay ama aabihii ku arkay iyo beenta noocaas oo kalea berrita isaguna saasuu dhihi isaguna kii ka yaraa unbuu dhihi hebelow kaalay waxbaan kuu sheegaya dharbaaxa iyo ulba hoosta u gelina leanna adaa baray adaa akhlaaqdaa baray iyo xumaantaa baray marka nebigu xataa wuxuu ka taxadarayaa salawatullahi wasalaamu calayh ilmuhu ballanqaad beena inuu kugu barto inuu kugu barto hadal beena inuu kugu barto inuu macnaha waxa weye af xun kaa qaato inuu adin xun kaa qaato intaasoo dhan baa laga dagaalamaya cadaalad xumo inuu kaa arko nabiga sal lla lay wasalam xadiidkii nucmaan ibnu bashiir hooyadii nucmaan baa waxay tidhi waxaan rabaa inaad wiilkayga nucmaan aada wax siiso odaygii bay ku leedahay markaasuu wax siiyey shay hebel baan siiyey bu ballanqaad markaasaa waxay tidhi ilaa aan nebiga u wada tagno sal alla alay wasalam oo nebigu markhaati ka noqdo inaad wiilkayga nucmaana shaygaa aada u ballanqaadood siisay ma qancayo waa inaad nebiga u wada tagno haye nebigaa loo yimi salawatullahi wasalaamu calayh odaygii bashiir habaa wuxuu yidhi nebiga wiilkayga nucmaana waxaasaan siiyey markhaati ka ahow nebigu wuxuu yihi sal alay slam carruurtao dhan ma wada siiso carruurtaadoo dhan ma ka wada siintay mise isagun baad siistay maya isaga baan sii bui hadda nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam dulmi iyo jawr iyo cadaalad xumo noocaasoo kale anugu markhaati kama noqdee cid kale la raadsan buu nebigu yhi sal alay slam waa ka celiyey nebigu sal alay slam wuxuu yidhi ama carruurta ka wada sin ama haddii kaleeto jooji buui maxay tahay taa macnaheedu taa macnaheedu waxa weye carruurtu inay cadaalad kaa dareemaan hadday carruurtu badan tahay waxaa la rabaa kollay qalbiga lama kontarooli karo qalbigu qaar buu jecel yahay ilmaha waa la kala jeclaadaa oo taasi waxay ku xidhan tahay يعني waa waxa la- qalbiga lama maamuli karo oo bini aadamku ma maamuli karna qalbigeena wuxuu jeclaanayo wuxuu necbaanayo laakiin waxaa loo baahan yahay waxaynu samaynayno hadalkaynu kula hadlayno dhabta aynu saarayno waxa aynu siinayno gacanta ka siinayno dharka aan usoo iibinayno meesha aan fadhiisiinayno cuntada aan siinayno inaynu cadaalad ugu samayno oon ilmihii loo kala badinin ilmihii mid walba baahidiisa inta ay dhan tahay waa in la siiyo haddaad mid shaati usoo iibinayso mi kuwa kalena wax usoo wada gal kawada farxi laakiin ilmihii cuqdada haysu gelinin cuqdada haysu gelinin oo waxaa dhacaysa marka dambe inay isxastaan midka aad adigu jeceshahay ee mar walba dhabta aad saarayso eed soo dhawaysanayso midkaasay wada nacayaan inta kaleo dhan carruurtuna waxyaalaha dhex mara waxaa ugu halisan xasadka waxa la yidhahda xasadka hadday arkaan ayagoo la kala yani lasoo kala dhawaysanayo way isxasdayaan nabiyullaahi yacquub calayhi salaam isagu yani waxa weye cadaalad xumo ma samaynin laakiin mithaal ahaan yuusuf iyo walaalihii siday suuratu yuusuf ilahay ku faahfaahiyeen subxaana wa tacaala waad garanaysaan arrinta dhex martay saas way macnaha heer waxay gaadheen ay yidhaahdeen yuusuf iyo walaalkii ayuu odaygu inaga jecel yahay aynu kaba takhallusno iyagoo dhanba waa ka yuusuf lasii qaaday ceelka lagu riday qisadiisa dheer ilahi subxana wa tacala inooga sheekeeyey maxay ku timid carruurta oo waxoogaa dareentay in la kala jecel yahay taqriiban saas way macnaha waa dareen ayagoo isdareensiiye wa marka waxaa la doonayaa ilmuhu inay ku arkaan wax kasta oo wanaagsan inaad, inaad adigu kaga horrayso runtii cadaaladii akhlaaq wanaaggii af wanaaggii ixtiraamkii xishmadii xishoodkii wanaag oo dhan ina adigu waa inay kaa qaataan oo kaaga daydaan wey macnaha oo ilmahaaga macallin xun adigu aadan u noqonin kaa kadib waxaa iyadana macnaha loo baahan yahay ilmaha in afka wax loo laqino oo wanaagga loo laqino haddana looga caada dhigo oo la baro macnaha waxa weye inay sameeyaan wanaaggii macna oo aabbihii hooyihi ay ku kontaroolaan yani waxa weye la daba taagnaado saasaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay ilmihii inaynu waanino inagu soomaali haddaynu nahay qaabka carruurta loo tarbiyayo waxaynu ka naqaanaa garaacista keliya ya haddaynu mid kale mid kaleeto ku darno ta kalaan ku darno waa canaan iyo guulguul iyo cayiwey cayda iyo guulguulka iyo canaanta hadduu dhaafo ul baa ku xigta ul baa ku xigta iyo dharbaaxo iyo laad iyo wax alla wixii la qaban karo dhan ma aha saas carruurtu waanay u baahan yihiin caqli celin bay u baahan yihiin soo fadhiisiin bay u baahan yihiin tala bixin bay u baahan yihiin xumaantii in la tusay u baahan yihiin yacni samaantii in la tusay u baahan yihiin wixii waxaa la rabaa ilmihii inaad ka dhaadhiciso inuu yahay ruux qabsoomi kara ruux qabsoomi kara saas way macnaha oo aad wanaag waxaasi waa wanaagsan yahay samee hooyo waxaasi waa xun yahay daa hooyo waxaasi dhib buu keeniyay iska jir hooyo waxaasi wanaag buu keeniyay yeel hooyo saa yeel hooyo saa ha yeelin ilmihii tala bixin buu u baahan yahay tala bixin buu baahan ilahi subxana wa tacala qur-aanka wuxuu inoo sheegay yaa baniya ina allaha astafaa lakum ddiina falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun nabillahi yacquub calayhi salaam yani waxa weye wiilashaydiiyow alla diintuu idin doortay ee ha dhimanina idinkoo muslimiinoo hogaansanayaal a mooyaane gaalnimo ha ku dhimanina saasuu ku waaninaya luqmaanulxakiim ninkii la odhan jiray ilahay inooga sheegay fii suurati luqmaan inooga sheekeeyey yaa baniya ina inaha in taku yaa bunaya inaha in taku mithqaala xabatin min khardalin fatakun fii sakratin aw fis yani waana dheer ayuu ilahi subxana wa tacala meesha inoogu sheegay yaa bunaya laa tushrik billahi ina shirka la dulmun cadiim wiilkaygiiow ilaahay cidna ha la wanaajinin maxaa yeelay shirkigu waa dulmi weyn weeye wiilkaygiiow wax walboo jira dhagax salkiiba ha ku jiree alla maalinta qiyaamada waa kii keenaya samaawaadkiiyo dhulkiiyo meel alla meeshuu ku jiraba wiilkaygiiow salaada hagaaji oo macnaha dadka wanaagga far oo xumaanta ka reeb oo wax alla wixii ku soo gaadha sabir oo dulqaad iyo adkaysi yeelo arrimaha waaweyn ee loo qastay ka mid tahay wiilkaygiiow dhabankaaga dadka ha u duwin adoo iskibrinayo isla weyn dhulka dushiisana xarriga kibir ha ugu soconin maxaa yeelay xarraga kibir iyo faanfaan oo dhan alla subxaana wa tacaala waa necbiyo ma jecla wiilkaygiiyow markaad socoto socodkaaga dhexdhexayso sawdkaaga iyo hadalkaagana hoos u dhigo maxaa yeelay sawd la qaado ka dameeraha ayaa ugu sarreeya saas macnaha u waaninaya waanadaasaa la rabaa carruurteenna inaynu siino wiilkaygiiyow saa yeel gabadhaydiyay saa yeel waanada noocaasoo kale dabacsan carruurta qaababka lagu tarbeeya ayay ka mid tahay macnaha qaabka la ugu dambeeya ee xalka ugu dambeeya ilmaha lagu tarbeeya waa garaacista wa ya inagu laakiin waynu ka bilownaa lama rabo waxa kale oo dhan markii uu ilmuhu la qabsado oo uu barto oo uu wax qaban weydo ayaa la rabaa garaacis macquul ah oo ilmaha dhib weyn aan u geysanaynin inaynu marino markaas saas way macnaha waxaa yidhi nabigeena salawatullahi wasalaamu calayh ayaa wuxuu leeyahay muruu awlaadakum bisalaati lisabcin ilmaha toddoba jir hadday gaadhaan salaada fara oo amra wadribuhum calayha licashirin toban jir hadday gaadhaanna ku garaaca wafariquu baynahum fi lmadaajic buu nabi yuri sal lay slam carruurtana jiifka ku kala geeya wiilasha iyo gabdhaha ha wada seexinina hal maro ha macnaa waxa weeyaan ha wada huwinina farsamo xumada iyo faraad xumo iyo akhlaaq xumo inay isku bartaan baa la diinaya saas way macnaha jiifka u kala duwa toba jir hadday gaadhaanna salaada ku garaaca toddoba jir hadday gaadhaanna amra saasuu nabigu leeyahy salawatullahi wasalaamu caleyh marka garaacista ilmaha in tarbiyadooda iyo akhlaaqdooda darteed loo garaaco way banaantay laakiin waa goorma waa xalka ugu dambeeya wa aakhiru dawaa'i lkayi wa waa daawada ugu dambaysa wa sida maalan waxyaalaha la isku daaweeyo gubitaanka ugu dambeeya uu yahay xalka ugu dambeeya ee edbinta loo adeegsado waa garaacista wa lakin waxyaala badan baa ka horreya waxyaala badan baa ka horreya ilmaha waxaa lagu ciqaabaa mata waxaa lagu masalan waxa weya maratay lagu edbiyaa xataa marmarka qaarkood marmarka qaarkood xataa zawaadi iyo waxyaala carruurta aad usoo iibisay baa laga qadiya yani calashani waa edbin inaad edbisaa doonaysaa waa qaababka loo edbiye way macnaha waa la xanuujin hadalkaas iyo canaantaasaa ka mida naseexadaasaa ka mida qudwada wanaagsan baa ka mida yani garaacistaa ka mida oo ta ugu dambaysa saas way macnaha marka ilmihii in aynu ka dadaalno oo aynu macnaha waxa wey iskaashi ka samayno haddaynu waalidiintiin nahay sidii ilmaheennu u hagaagi lahaayeen macalimiinta aynu macnaha wax wey ku garab siino dadka macnaha waxa weye waxbaraya ku garab siino oo aynu inaga qaybta libaax aynu qaadano ayaa walaalayaal lagaga maarmaan ah waa haddaynu doonayno inay carruurta inoo hagaagto oo aynu macnaha waxa weeye mustaqbalkooda aakharo iyo midka adduunyaba aynoo hagaagaan sidaana aynugu anfacaan ruuxii ilmihiisa hagaajiya oo dadaalka noocaasa ku bixiya allana barya subxaana wa tacaala rabbanaa hab lana min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun ilaahu carruurtanada iyo xaasaskanaga xaggooda waxaad nooga hibaysaa ilqabowsi waxaanu ku faraxno ku ilqabowsano ilaahu carruurta iyo hagaaji ilahay baa la baryaya subxana wa tacaala ilaahu carruurta iyo hagaaji ilahu carruurta akhlaaqdooda iyo hagaaji ilahu diintooda iyo hagaaji ilahu baari iga dhig waalidka ina ilahay baryaa la rabaa leanna wax wey wey arrin sahlan ma ah saas way macana ilmaha hadduu alla kuwa hagaajiyo iska dhaaf adduunyada ee qabriga kugu anfacaya qabriga kugu anfacaya midka maadiga ee diinlaawahee akhlaaq xumaha ah qabriga waa in lagugu cadaabo waa suurtagal laakiin ka wanaagsaneed ka tagtay siduu nabigu inoo sheegay salawatullahi wasalaamu calayh waalidkii isagoo qabriga ku jira ayaa camal ducada uu ducaynayo iyo weydiinta ilaahay uu weydiinayo ayay meesha ugu tegaysaa buu nabigu yuri salawatullahi waslamu calayh waa maalin aad ugu baahi badan tahay jannada haddii la tago aakhare la gaadhona ilmaha waalidkiibuu u shafeecayaa hadduu ilmo wanaagsan ahaa rabbi buu subxaana wa tacaala u baryaa inuu macnaha waxa weye u dembi dhaafo inuu meel wanaagsan geeyo isku meel meel sare ilmahaaga inaad ku gaadho ayaa suurtagal ah haddaad wanaajisay ood ku dadaashay wey macnaha maxaa yeele sacyigaagii iyo dadaalkaagii iyo shaqadaadii qayb ka mida way adduunka aad soo qabato dadaalka adaa ku bixi haddaad hadlayso sooma ah falaa taluumanna ilaa nafsi ilaa nafsaka naftaada unbaad markaa dagaalin adiga unbaa is-eedayn ilmahaagii aad kharibtay adigana waa laguu ciqaabi isagana mustaqbal xumo iyo aakharo xumo iyo adduun xumaad ku riday marka walaalayaal intaasoo khatar baynu dhinacyaha kaga jirnaa mawjado iyo badweyn baynu dul saarannahay markab iyo doon aynaan inagu naakuuda ka ahayn baynu saarannahay waxaa la doonayaa taxadar kama dambaysa inaynu ku bixino carruurteenu say ku hagaagi lahayd allana aan aad u barino subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay isagaa muqalib alquluub ah oo quluubta gacanta ku haya akhlaaqdana rabbi baa bixiya subxaana wa tacaala iyo diin wanaagga marka inaynu ilaahayna barino inaguna dadaalkeenna aynu bixino sidaasaa loo baahan yahay rabbi subxana wa tacala markaa kadib isagaa inoo dhammaystiraya wixii inaga dhiman waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana bu alla lehy subxana wa tacaala kuwa macnaha jidkanaga ku dadaala oo anaga yani khayrka dadaal kama dambaysa ku bixiyaay oo waxba hakranin jidkanaga ku hanuunaynaa bu rabbilahi subxana wa tacala waanu hanuunin oo waanu hagaajin oo sida fiican baanu tusaynaa waanu toosinayna marka ilahi subxana wa tacala hayna toosiyo carruurtana haynoo toosiyo rabbi subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu carruurteenna iyo dhasheenna iyo wiilasheenna iyo gabdhaheenna allah subxaana wa tacaala inuu dhaqankooda iyo akhlaaqdooda inoo hagaajiyo oo rabbi subxana wa tacaala sharka iyo dhibka inuu rabbi subxana wa tacala inooga badbaadiyo inooga dhigo alla subxaana wa tacaala carruur wan wanaagsan oo inoo soo ducaysa adduunka aakharana rabbi subxaana wa tacaala iyagiiyo inaga uu jannada ku kulmiyo oo jannada isgu keengeeyo inoo wada dembi dhaafo ayaan alla weydiisanayna subxana wa tacaala hada wabillahi tawfiq wsala allahuma wslama cala nabiyina muxamadi wcala alihi wasaxbi waslem